بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الباب الثاني باب كلابات في الآنية ويلشي أيوكو سابسن يهي wa fiihi baabka dhexdiisuna waxaa ahaaday ciddatu masaa'ila dhowr masilo baabkaani waa baabkii labaad baabkii koowaad muxuu ku saabsanaa axkaamu tahaarati walmiyaah kan waa kii labaad wuxuu ku saabsan yahay fil aaniyati ayuu ku saabsan yahay albaabu athaani baabka labaad fil aaniyati aaniyadii ayuu ku saabsan yahay dhexdoodii alaaniya waa jamcu inaa-in alaaniya waa jamcu inaa-in inaa ayaa la jamciyey waxaa lagu jamciyey aaniya jamcu lqilati ay dhahaan culamada qaar jamcu lkahra haddii la yidhaahdana wuxuu noqonayaa alawaani aaniyatin waa jamca haddii lasii jamciyo ayadana waxay noqonaysaa awaani awaani waa jamcu lkahra aaniya waa jamcu qila labada waa jamco haddii la yihaahdo jamcu qila iyo jamcu kahra wax jira miya mas wa oo wa la arkay miya mas sax miya masax ma aha markii khilaafkeeda laga soo tago waa lasu khilaafsan yahay culamada qaar waxay dhaheen jamcu qila iyo jamcu kahra hal dhaay maba jiraan maba jiraan qaarna waxay leeyihin way jiraa ayib idan alaaniya waa jamcu inaa-in musanifka raxmat ullaahi calayh ama culamadan waxay sheegeen baabkani fil aaniya ayay ku sheegeen xukunkiisii sababta uga sheegeen waxay tahay fuqahadan antoodii badan saas ayay ku socdaan maadaama lasoo sheegay waxyaabaha lagu daahir gaadanayo inay asal u yihiin almaa biyo ayaa asal waa la dhahay sababta marka looga looga xijinay looga sheega ama looga xijinaayo munaasab ahaan meeshaasi meeshaani aaniyada iyo biyaha ka dhexaysa maha waay markii la yidhaahday waxay odhanayaan liana almaa jawharun sayaa laa yumkinu xifduhu ilaa biinaa-in ay dhahaan liana almaa biyaha jawharun waa jawhar sayaalun oo soconayso waa jawhar soconayso aada u socod badan waay laa yumkinu xifduhu in la xifdiyana suurtagal ma aha ilaa biinaa-in mooyaane ilaa biinaa-in mooyaane biyaha keligooda waaba biyaha wawaxa socdo waaye laguma xifdin karo laguma soo qaadan karo ilaa biinaa-in biyo mooyaane weyl mooyaane sidaa daraaddeed maadaama biyihii in lagu daahir qaato la sheegay waxay u baahan yihiin wax lagu shubto soo ma waxaa lagu shibinayan waxaa la yidhahdaa marka waa weel waaye weelasha saas ayaa loo sheegayaa baabo tahaara loogu sheegayaa sida munaasab u ah waxaa waaye waa fil adicima in lagu sheego ay dhaheen adicimada naftarkeeda waxyaabaha loo cunaayo waxaa lagu cunaya maxay tahay alaaniya soo maha ise meeshaasiin waa in lagu sheego munaasabad way tahay meeshaan in lagu sheegana munaasabad labadaba way tahay labadaba munaasaba ka dhexaysa cuntada la cunaayo waxaa lagu cunaa weel biyaha waxaa lagu cabayaa weel inta badan waa saasi sidaa daraaddeed marka labadaba munaasabad ay ku dhexaysaa meesha marka ay ku sheegaanna meeshay kitaabul adcimati kuma soo celinayaan maxaa dhacay horey a usoo sheegeen waa inta ku maraya sidaas albaabu athaani baabka labaad fi laaniyati ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabkan dhexdiisana ciddatu masaa'ila dhowr masilo ayay ahaatay tiradoodii ma sheegin laakiin waa afar masilo wuxuu ku sheegi doonaa afar masilo bes alaaniyatu weelasha hiya aaniyada al awciyatu waa weelal alaaniyatu aaniyada hiya aaniyadaasi al awciyatu weelal waay allatii awciyadaasoo yuxfadu lagu xifdinaayo fiihaa ayada dhexdeeda almaa-u biyo lagu lagu xafidaayo waay almaa-u biyaha lagu xafidaayo biyaha lagu shubana lagu ilaashana lagu qaadana lagu caba waay iyo wakayruhu biyo keyrkoodii ayaa lagu xafidayaa sida raashinkii oo kale sawaaun waxaa siman kaanat ahaateeya aaniidaasi min alxadiidi bir xaggeed aw amase min kayrihi bir keyrkeed inay ahaato isku mid waay ama bir ha ahaato mid laga sameeyey ama bir keyrkeed wax laga sameeyey ha ahaato ciid laga sameeyey ama geedaha laga sameeyey wax laga sameeyey kale waa maqaar laga sameeyey harag nooc kasta ahaatee waa samantahay waa isku mid waaye kaasaa loo yaqaanaa aaniid waay walaslu asalka oo fiiha fi laaniyati aanidaasi u asal ah alibaaxatu banaanasho waa inay bannaan tahay waay aaniyada asalkeedii waa inay bannaan tahay inay bannaan tahay oo asal ah asalkaas waxa ka saaraayo wixii la helo mooyaane asalka inay bannaan tahay waay alaslu waa fi lashyaai alxillu waay ashyaada waxaa laga soo reebaa cibaada haddii aan ahayn ama alaslu fi lcibaadati maxaa waay alxadaru soo maa sidaasi idan asalkeeda aaniyada nooc kasta ha ahaatee waa inay halaal ay tahay ama bannaan tahay waay walaslu asalka fiiha fi laaniyati weelasha u asal ah alibaaxatu banaanansho waa inay bannaan tahay waay liqowlihi ilaahay hadalkiisa tusina u daliil ah tacaala sareeye huwa alle alladii waa allihii khalaqa abuuray lakum idinku maa wixii oo fil ardi dhulku ku dhex sugan jamiican haaluu yahay dhammaan allahaas waaye alle idan khalaqa lakum intifaac iyo isticmaal darteeda idinku abuuray waayo aayaddu marka maxay tusinaysaa wax allaale wixii dhulkan ku dhex sugan in ilaahay nooga talagalay annagoo waay inaan ku intifaacno weelashana dee dhulka ku sugan yihin waa waxa dhulku lagu samaynayo le waayo waxaa samada lagu soo dejinaya ma aha waxaa soo galayaan marka maa fi lardi jamiica marka waa bannaan tahay asalka waa kaasi w inay weelasha asal ahaan ay bannaan yihiin si kasta ha u qaaliisan adaane waa asalka inay bannaan yihiin w ilaa waxa asalkaas ka soo reebaya la helo mooyaane weelkaani isticmaalkiisii ama waxa kucunadiisii xaaraan way qofka yidhaahdo waxaa looga baahan yahay daliil asalka waa inay bannaan tahay waayo bee asalkaas waxa ka guurinaayo ee diidma inay xaaraan tahay u guurinaayo keenaa la leeyahay keen almasalatu luulaa masalada koowaad isticmaalu aaniyati dahabi dahabkii waalashiisu isticmaalkiisay ku saabsan tahay iyo walfidati fidadii waalasheeda isticmaalkoodii ayay ku saabsan tahay iyo wakayrihimaa labadaasi keyrkood weelashoodii isticmaalkooda ay ku saabsan tahay fi tahaarati loo isticmaalo xukunkeed wuxuu yahay almasalatu luulaa masalada koowaad isticmaalu aaniyati dahabi dahabka weelashiisii isticmaalkood ayay ku saabsan tahay iyo walfidati fidada fidada weelasheed isticmaalkeed iyo wakayrihimaa dahabka iyo fidada keyrkood weelashooda isticmaalkooda fi tahaarati loo isticmaalo ku daahir qaadashada yajuusu waa bannaan tahay isticmaalu jamiici alawaani ama yajuusu waxaa bannaan isticmaalu jamiici alawaani weelasha dhammaantood isticmaalkoodii fi lakli loo isticmaalo wax cunid in wax loo cuno washurbi loo isticmaalo cabitaan wax ku cabid loo isticmaalo waay iyo wasaa'iri listicmaali isticmaal antiisii kale loo isticmaalo waa bannaan tahay marka in wax lagu cuno weelasha in wax lagu cabo iyo in intaas ma ahane wax kale loo isticmaalo waa bannaan tahay ayuu dhahay idaa kaanat hiya weelashii haddii ay ahaadeen daahiratan kuwa daahira waay idaa kaanat aanidii haddii ay tahay daahiratan mid daahira hadday tahay waay mid daahira maxaa meesha laga saara najaasa taasi in wax lagu cuno ma banaana weel najaas leedahay in wax lagu cuno ma banaano mubaaxatan ay tahay mid mubaaxa la baneeyey oo mid lasoo dhacay mase wax lasoo aan ahayn muxaram ah mubaax hadday tahay mubaax maxaa kasoo horjeedo muxaram soo ma waa noo imaan doonaa kaas hadi muba- mu- mubaaxatan b- waxaa kasoo horjeedo muxarama waxaa waaye muxaramna waa noo imaan doonaa dahabkii fidlay intaas waa daahiratan hal ay tahay ama idaa kaanad hadday tahay aanidaasi daahiratan mid daahira hadday tahay waa bannaan tahay isticmaalkeedii wax kuncudeedii wax kucbadeedii waay mubaaxatan ay tahay mid la baneeyey haddii laakiin mubaax aan ahayn muxaram ay tahay waa noo imaan doonta idan walow kaanat haba ha ahaatee aanidaasi famiinatan mid oo qaali ah mid qaali ah ba ha ahaatee qaalinimada qaalinimadaasi darteeda lama fiirinaaye ee asal inay ha tahay ibaaxa ayaa la fiirina waay walow kaanat hiya aanidii haba ha ahaatee famiinatan mid oo qaali ah qaali ah qaal ah waa da- waa bannaan tahay le libaqaa'iha baqaa'i alaaniyati weelashii ku baaq ahaashadeeda ayaa u bannaan tahay cala alasli waay asalkay ku baaqa tahay muxuu yahay asalkana waa huwa alibaaxa waay bannaanashadii waay libaqaa'iha aanidii ku baaqa ahaanshadeeda ayay u bannaan tahay cala alasli ay ku baaqa tahay wa huwa asalkana alibaaxa waay maa cadaa aaniyata aldahabi waalfida wixii ka soo haray dahabka iyo fidada weelkoodii kuwaas laakiin ma banaana saas ula jeedaa maa cadaa wixii ka soo haray aaniyata dahabi dahabkii waalashiisii waay iyo walfida fidadii waalasheedii waay kuwaasaa laga soo reebaa laga soo istihnona kuwaani haddii laga soo istihnooday wixii intaan ka soo haray maxay soo galeen xukunkiisii inay ibaaxa waay sidaa daraaddeed culimadu waxay dhahaan alistihnaau micyaaru lcumuum alistihnaau micyaar lcumuumi alistihnaau istihnaha hee micyaaru alcumuum waay cumuum miisaankiisii waay istihnaha waa miisaankii cumuumku waay maxaa laga wadaa haddii lasoo reebay labadan oo keli ah anti kale hee caamnimadooda ayay ku baaqi yihiin waay caamnimadooda ayay ku baaqi yihiin suuraddan mooyaane wixii suuraddan ka soo haray hee waa bannaanashadii ay ku baaqa tahay waa waay fainahu yaxrumu laklu fainahu maa caddahaasi ya fainahu dahabka iyo fidada mid kasta waay yaxrumu laklu washurbu fiihimaa khaasatan waay fainahu shani adhu celi fainahu shani ah yaxrumu waa xaaraam alaklu wax cunid washar washurbu wax cabid ayaa xaaraam ah fiihimaa fi aaniyati dahabi walfida wax lagu cuno khaasatan gaar ahaan gaar ahaan muxuu la jeedaa waa in wax lagu cuno keliya waayo wixii cunitaan aan ahayn ka soo horay ayaa khilaafka ka jira saasaa rabaa inuu sheego fainahu shani ayaa xarumu waxaa xaaraama alaklu in wax la cuno wax lagu cuno iyo washurbu in wax lagu cabo fiihimaa fi aaniyati dahabi walfida way khaasatan gaar ahaan akusu khaasatan duuna saa'iri listicmaali isticmaalintiisii kale sokadeedii waay laakiin isticmaalintiisii kale waa bannaan tahay ula jeedaa duuna saa'iri listicmaali isticmaal intii soo hartay kale waay sokadeed duuna saa'iri isticmaali isticmaal intii soo hartay isticmaalkeeda sokadeedii waay intii soo hartay waa bannaan tahay laakiin aan kuwaan aan ahayn waay cunitaanka iyo abitaanka wixii ka soo hora isticmaal kale ah waa u bannaan tahay ula jeeda duuna saa'iri isticmaali isticmaal intiisii kale sokadiisu isticmaal intiisii kale sokadiisi muxuu la jeedaa waa bannaan tahay waa isticmaal intiisii kale maxaa tusinaa marka wax in lagu cuno in wax lagu cabo xaaraan inay tahay waa kan liqowlihi nabiga hadalkiisa ayaa u daliila sala allahu calayhi wacala alihi wasalama laa tashrabuu ha cabina ha ku cabin waay fii aaniyati dahabi dahabki weelashiisi iyo walfida fidadii weelasheed waxaa ku cabin waayahay laa tashrabuu fii aaniyati dahabi walfida maxaa ku cad marka nahyi soo maaha annahyi yaqtadii ataxriim waay xaaram waay marka nahyi waay waa laa naahiya tashrab waa ficilka ayadaa jasmisatay laa tashrabuu ha ku cabina fii aaniyati الdahabi wاlfida weelashoodii waha ku cabin waay waa xaaraam nahya ku yimaaday oo nahyi yaqtadii ataxriim ay dhahaan culamaa usul idan nebiga waa xaaramay in lagu cuno labadaani waa xaaraam masaladii waa ku caddahay naskeed walaa taakuluu ha ku cunina fii sixaafihaa saxamadeedana wax ha ku cunin waayo sixaaf waa jamcu safxa jamcu saxfadheh jamcu saxfatin saxaaif saxaafiha saxfa waa mufradkii saxaafihana waa saxaafna waa jamci saxafadan waa saxan waa weel wax lagu cuno oo shiibahayo saxmadan saxan saxmadeedii walaa taakuluu ha ku cunina fii sixaafihaa saxmadeedina wax ha ku cunin dhahdoodii waaye idan weelashaasi in wax lagu cuno ma banaana dahabka laga sameeya fida ama weel weyn ha ahaado ama weel yar ha ahaadee hataa milcaqa milcaqa weel sooma waa wax lagu soo qaadanaya sooma waa lagu cunaya ma banaan fainahaa lahum fi اdunya walakum fi اlaakhira fainahaa sixaaftaasi ama aaniyadaasi wax lagu cuno fainahaa aaniyadaasi wax lagu cuno lahum lilkufaari gaalada ayaa usugnaatay fi dunya adduunyo adduunyo ayaga ku cunaan waayo xalaala u tahay ma aha laakiin ayaga ku cunaan waayo culimadu waxay dhahaan fainahaa lahum fi dunya walakum fi اlaakhira waa cila cilada loo reebay maxay tahay ciladaan way dhaheen waaya fainahaa aaniyadaasi lahum ayaa u sugnaatay lahum haye haggee waay gaalada haddee gaalo lama soo sheegina meeshaani mafhuumu min asiyaamay dhaheen min asiyaaqi mafhuum min asiyaaqi dhawaaq ayaa laga fahmay damiirka inta badan adamiir yacuudu ala lmadkuur sooma meeshaani waxba lama soo sheegine lahum gaalo ayadoo laga hadlayo lama soo sheegin ese waayo waxaa laha la dhahay waxaa laga fahmayaa siyaaqa qaabu socodka lagu fahma waayo waxay la mid tahay qowluhu tacaala ya oo kale sah waayo laakiin waa taasa culamada inta badan sheegayaan hataa tawaarat bilxijaabi qaala inii axbabtu xulba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat tawaarat faacilkeeda waxaa loo celinayaa damiirkaas hagee loo celinaa qoraxdii oo shams waay qoraxdii loo celinaya xataa tawaarat haa hiya qoraxdii markii ay asturanto waay ay dhacdo idan meeshaasna qoraxan lagama soo sheegin nebi laahi sulaymaan qisii sooma waaya lagama soo sheegin iyo waxaa la mid ah kale ay dhaheen kullu man calayhaa faaning oo kale kullu man calayhaa faan calayhaa cala alardi waay hada dhulkiina lama soo sheegin haggee laga fahmay min asiyaaqay dhahan kullu man calayhaa faanin waay cala alardi calayhaa cala alardi waay tawaarat xat ashams waay taasaa la mid a marka lahum lilkufaari waay idan mafhuumu min asiyaaqa waxaa laga fahmay siyaaqa waay iyagaa loo celina marka fainahaa aaniyadaasi lahum lilkufaari gaalada ayaa u sugnaatay fi dunyaa adduunyo ayagaa isticmaalayaan waa u bannaan tahay ma ahane waa loo ciqaaba laakiin ayagaa isticmaalkoodii u badan diin ka mancinaya ma haayaan ayaga walakum idinkiin waxaad leedihiin fi laakhira aakhira ay isticmaalaysaane iska ilaaliya adduunyo isticmaalkeedii waaye haddaba qofkii adduunkan ku isticmaalo aakhira kuma isticmaalayo waaye iska ilaaliya marka hadidkaasi marka waa wuxuu tusinayaa dadkii muttafaq calayhigu ahaa marka waxaa tusinaya wuxuu tusinayaa inay xaaraam ay tahay waxa in lagu cuno in lagu cabo waay dhukuuran iyo wa inaathan labadaba dumar iyo ragba wax in ku cunaan uma banaana muslimiintu xaaraam ay ka tahay inay isticmaalaan gaalada laftirkood xaaraam ay ka tahay laakiin ayaga waxa waay diinka celinay ma hayaan waa isticmaalayaan toodii badan muslim haddaad tahay iska ilaaliya wana iyo wa qowlii nabiga hadalkiisii waaye sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama alladii midka yashrabu cabaayo ku cabaayo fii aaniyati alfida fidada weelkeeda dhexdiisi waxa ku cabaayo innamaa an kale ma ahane yujarjiru waa soodaynayaa fii baطnihi calooshiisii naara jahannamaan ku soodaynayaa waay sood yujarjiru culimmada waxay dhahaan mxa- shuraaxda ah ee laba ciraabood ku bannaan laba ciraabood ayaa ku bannaan yujarjiru ficilkaasi ah inuu faacilkiisii damiir mustatira u laabanayo shaaribka laga dhigo naara mafcuulun bihi mansuub laga dhigo sida hadda u taala oo xarakaysan naara waa nasbisantahay sooma mafcuulun bihi laga dhigo ficilkana ficil mutacadiya laga dhigo waa bannaan tahay waa bannaan tahay waay in la nasbiyo الإمام النووي رحمة الله عليه نوح ضحايا والنصب هو الصحيح والمشهور الذي عليه الشارحون وأهل اللغة وال- وأهل العرف واللغة والنصب هو الصحيح نصبك يا صحيحك أه. المشهور أو مشهورك أه. الذي كاس عليه الشارحون مد دشيسي مد دشيسي شارحين تيكو سكنيهين إياه وأهل العرف واللغة أهل العرف أهل اللغة hee ee ku caanbaxeen waa sidaas way nasbiga waay in mafcuul laga dhigo wاnnasbu huwa الصaxiixu اlmashhuuru aladi calayhi الshaarixuuna waahlu اlcurfi wاlluqa sidaasi waa la yidhaahday Ee midda mar icraabta kale waxaa waaye naaru in la rafciyo oo laga dhigo faacil yujarjiru naaru jahannama la yidhaahdo naartaba ficilka laasim laga dhigo naarta naftarkeeda laga dhigo faacil majaaz ahaan sidaasina waa bannaan tahay laakiin waa lagaga badan yahay sidaan shee- hadda imaam nawowi halkiisii aan ka sheegnay qof marka naar cunay calooshiisii naar ku soodaynaysa waayo aljarjarana waxay dhaheen culamada sawtu waquuci ilmaa'i fi ljawf aljarjaratu yujarjiru al dhahay sooma aljarjaratu hiya sawtu waquuci ilmaa'i fi ljawfi aljarjara jarjarada hiya sawtun waa dhawaaq ee sawtu waquuci ilmaa'i dheh biyihii dhicitaankoodii soodaynta soodaynayaan waayo ay ku dhacaan fi ljawfi caloosh ee joof ku dhacayaana la yidhahdaa hiya sawtun ee sawtu waquuci ilmaa'i aljarjaratu hiya sawtu waquuci ilmaa'i fi aljawf ayib marka qof naar calooshiisii hee kaga soodayay oo kaga dhawaajinaya oo kale waaye min baabi almajaasada min baabi qowlihi tacaala hee ina aladiina yakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naara oo kale waaye saas ay dhahay aladii midka yashrabu cabaayo ku cabaayo fii aaniyati lfida fidno weelasheeda inamaan kale ma ahane yujarjiru huwa shaaribkaasi wuxuu ku soodaynayaa fii baطnihi calooshiisii dhexdeeda naara jahannama waay jahannama naarteeda calooshiisii ku soodayay oo ku dhawaajiyay waay ayib laakiin bukhaari muslim soo saareen idan waxaa waaye waciid weyn ee ku soo arooray soo maha oo min alkabaa'ir ala iska ilaaliya waayo ogaho lacag fiicana inaad heshad heshid oo xaraabta iskaga iibsatid lama rabo wixii halaal ah iska ku cun wixii kalena iska ilaali fahaadaaka nasu nas waaye calaa taxriimi alakli cunidii xaaramnimadeeda ku cad iyo wa shurbi cabitaankii xaaramnimadiisii ku cad duuna saa'iri listicmaali isticmaalka intiisii kale sokodiisii waaye fadalla naskan wuxuu tusiyey calaa jawaasi isticmaalihaa weelashaasi isticmaalkoodii banaanashadiisii waay banaash- banaanashadeedii waay fi fi dahaarati loo isticmaalo wanahyu nahyiga ee idan misladaasi oo hadda misladan meeshan kaga hadlaayo ee in ku cunida iyo ku cabida mooyaane isticmaal kale ay ay bannaan tahay bal weelashaasi dahabka iyo fidada in lagu weyse qaato lagu qabaysto is- dhahaaro loo isticmaalo inay bannaan tahay meeshanuu sheegayaa culimo culimo badanaa qabta qowlkaani taxriimka waxaa ku soo aroray ay dhaheen keli ah cunid iyo cabid bes wixii abitaan iyo cunitaan ka soo haray si kale loo isticmaalo hee waa bannaan tahay nebigana labadaan keliya ayaa diiday in wax lagu cuno in wax lagu cabo bes laakiin wixii intaasi ka soo horay nebiga kamuusan hadlin marka wax allaal wixii nebiga meeshii ku gaabsaday ou dadka ummadda u sheegay ayaa lagu gaabsanaya wax dheeri ah maya inti kale isticmaal waa u bannaan tahay laakiin fi lakli washurbi bes ayaa xaaraam ah culimmada qaar ay qabaan culimmadaan meeshaan taas ayaa rajaxayaan laakin aljumhuuru khilaafu dalik jumhuurta saas khilaafkeeda ay qabaan bal bacdu alculamaa'i waxay soo naqliyeen biijmaac inay he xaaram ay tahay isticmaalka kale loo isticmaalayo fi lakli washurbi keyrkeeda loo isticmaalayo naftirkeeda inay xaaraan tahay mutlaqan isticmaalkaasi inuu xaaram yahay sida cunitaanka loo xarimay cabitaanka in lagu cabo loo xarimay ayaa isticmaalkana loo xarimay ay qabaan jumhuuru culamaai bal culamada qaar ka mid a ijmaac ayaba soo naqliyeen laakiin ijmaacgaasi waxbaa ku jira jumhuurta idan qowlkeed in lagaga cabir ayaa fiican jumhuuru culamaai saasay qabaan tawarucigana saasaa ku jira marba haddii waxaan laga shakiyey khilaaf ku yimaaday dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka min baabi alwaraac ahaan saas waaye in laiskaga dhaafo waa isticmaal ahaan kale culimo qaar ka mid ana waxay leeyihiin imaam shawkani iyo sancaani iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo culimo badan waxay leeyihiin waa bannaan tahay in loo isticmaalo akli iyo cunitaan iyo shurba keyrkeed isticmaal ahaan waa u bannaan tahay saasay leeyihiin culamada qaar khilaafkaadna ugu laakiin qofka haddii ku weyse qaato weysadiis ma ansaxaysaa waa ansaxaysaa maxaa dhacay shardi ma aha weelka inuusan ahaanin dahab ama fido min shuruud alwuduui ka mid maha soo ma saas taxriimka waxaa waay khaarij alwuduu ama khaarij ashardi waay waa ansaxayaa wuxuu leeyahay marka فهذا كالنس النس ويرى تحريم الأكل والشرب كعدون سائر الاستعمال استعمالا تيسيكالا سوكدي سوي فدل هو نس كان وحو تسيي على جواز استعمالها استعمال كذين بنانتها في الطهارة لو استعماله والنهي نهي عام وامد عامة يتناول وحو قاضنا يا نهي الإناء الخالصة ويلك السافقة أو مسأل المموهة ويلك lagu kallariyey bidahabi dahab lagu kallariyey waay mumawah lagu kallariyey waay almumawah waa almatliyu waa meedka lagu kallariyey oo lagu dhayay waay lagu rinjiyaaye isagana waa soo kulmina bidahabi dahab lagu kallariyey aw ilfidati fidlo lagu kallariyey waay aw amase aladii midka oo fiihi dhacdiisi shay-un shay uu yahay shaygaasoo min adahabi walfida qeyb fido iyo dahab kami ka mid ah ay ku dhegan tahay isagna waa soo galaya waay almas'alatu athaaniya masalada labaad xukmu isticmaali linaa'i weelihii isticmaalkooda xukunkooda ay ku saabsan tahay weelashaasoo almudababi lagu dhejiyey bidahabi walfida lagu dhejiyey waay lagu tolay ama lagu xiray ama lagu dhejiyey waay meel ay ka jabeen meeshii ka jabeen ayaa lagu tolay lagu xiray xukunkooda wuxuu yahay ayay ku saabsan ayay ku saabsan tahay almasalatu athaaniya masalada labaad xukmu isticmaali linaa'i weelihii isticmaalkooda xukunkooda ay ku saabsan tahay weelahaasoo weelashaasoo almudababi waay lagu dhejiyey dhejis waay bidahabi dahabka lagu dhejiyey iyo walfida fid waay number afar firib atadbibu tadbib waxaa la yidhahdaa huwa tadbiibka waslu linaa'i weelka in lagu xiriiriyo weelkaasoo almaksuuri la jibiyey bilxadiidi biri wanaxwihi wixii la midkaa lagu xiriiriye la yihahda lagu xihay huwa waslu linaa'i weelka in lagu xiro waay weelka xiritaankiisa ee almaksuuri la jibiyey bilxadiidi bir lagu xiro iyo wanaxwihi kaasa la yihahda marka waa dhejis in kaanat idabatu dabada hadday tahay min adahabi dahab xaggiisii hadday ka ahaatay xaruma isticmaalu linaa'i weelashii isticmaalkoodii waa haaraan mutlaqan kala qaad la-aanba lidukhuulihi soo galadiisii darteed waaye lidukhuulihi lidukhuulihi dukhuuli linaa'i waay lidukhuulihi dukhuuli linaa'i weelkii soo galadiisii waay taxta cumuumi nasi naskii caamnimadiisii oo lasoo sheegay in xaaram ahaa amaa in kaanat idabatu dabada hadday tahay dhajiska min alfidati fidla xaggeeda wa hiya walaal hiya fidadaasin yasiiratun oo yar tahay wax badan aan ahayn haddana xaajo darteeda loo baahday looga dhejiyey fainahu weelkaasi yajuuz fainahu shaniya dheh yajuuzu isticmaalu linaa'i weelkaas isticmaalkiisa waa bannaan yahay liajli xaaja wixii fida ah dahab haba ha yaraadee ma lama ogolo laakiin fida haddii baahi ay jirto way bannaan tahay isticmaalkeeda waay maxaa daliil waa lixadiidi anasin radia allahu canhu anas ibni malik hadiidkiisii qaala inuu dhahay anas inkasara waa jabay qadxu rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alle weel uu leeyahay ayaa jabay waay fatakhada nebiga waa sameeyey makaana shicbi jabkii booskiisii silsilatana ku sameeyey silsilad oo min fidatin ah nebiga sameeyey waa la yidhaahday ma ahane anas naftirkiisa sameeyey haddii anas sameeyna nebiga waa ogaa soo ma waa ogaa gurigiisaaba yaallay bahasha weelkaasi marka haddii asiga ogaayeen waa qiray haddii isaga sameeyey haddii hortiis lagu sameeya si qirayna waa isku mid xukunkood soo ma isku mid waay idan weelkaasi shicba meesha isaga ka jabay waay meeshaasi waxaa lagu xiray silsilad waay xeero jabtay ama sahan jabay hal meel wax lagaga dhejinay lagu alhaam waay alhaan alhaan ma taqaana saas lagu alhaamay dadkan bukhaari soo saaray almasalatu athaalitatu masalada saddexaad aaniyatu lkufaari gaalada weelasheedii ayay ku saabsan tahay alaslu asalka fii aaniyati lkufaari gaalada weelasheeda alxillu waaye isagana asal ahaan gaalada weelasha ay haysato ee inay xalaal ay yihiin waaye oo muslimiintana u bannaan tahay inay isticmaalaanna laga wadaa ilaa idaa culimat haddii la ogaado mooyaane najaasatuhaa najaasatu aaniyati lkufaar gaalada weelasheeda inay najaas ay yihiin haddii ay la ogaado mooyaane fainahu shaaniyan laa yajuusu ma banaana markaas isticmaaluhaa weelashaas isticmaalkoodii ilaa bacda gaslihaa dhaqadeedii kadib mooyaane waa laska dhaqaa weelkan nijaasuu leeyahay doonfaara lagu cunay khamra lagu cabay waxyaabahaasi muslimiinta inay cunaan ama saabaan waa ka xaaraansan tahay soo maha weelkaasi in laska dhaqo waajib way markaasi xaaraan way ma banaan in la isticmaalo isagoo najaastaasi ee leeyahay sidaasi way laakiin haddii asalka aan lahayn waxyaabahaasi najaasta ah waa bannaan tahay asal ahaan weelkoodii lixadiidi abi thaclabat abi thaclaba xadiidkiisa ayaa daliil waa alkhushaniyi qaala inuu radi allahu canhu qaala inuu dhahay qultu waxaan dhahay buu leeyahy anigu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa biardi qowmi ahli lkitaab markii nebiga ka hadlayay weelashaasi gaalada waxyaabaha lagu cunaayo weelasha markii gaalada najaasnimadoodii waxyaabahaasi laga hadlay ayaa markaas isagana saasuu dhahay innaa anaga biardi qowmin qowm qol dhulkiisii ayaan joogna aan ku sugunnahay waay innaa anagu biardi qowmin qowm qolo dhulkooda iyo waddankooda ayaan joognaa qowmkaasoo ahli kitaabin ah kitaab dadkiisii ah ahlu kitaab ah waay afa naakulu ma ku cuni karnaa fii aaniyatihim weelashoodii waxa ma ku cuni karnaa saasa weydiiyey qaala nebi wuxuu dhahay laa taakuluu ha cunin fiihaa weelashoodii ha ku cunin waayo ilaa anlaa tajiduu haddii idinka aan helaynin mooyaane hayrahaa keyrkeed weelashaas keyrkoodii waayo ee faqsiluu dhaqa markaasi haa weelashaas iska dhaqa waayo uma kadibna kuluu cuna fiihaa weelashaas dhexdoodii waxay ku cuna waayo idan asalka waxaa la dhahaa inay daahir yahay laakiin haddii najaasnimo looga shakiyo waa in laska dhaqo way soo maha sidaasi waa laska dhaqayaa dharkoodina gaalada waa saas asalka waa daahire laakiin in najaase lagu arko mooyaane ama laga shakiyo najaas inay gaartay lagu arko mooyaane asalka ahaan dharkoodina waa in la qaato waa daahir haddii gaal dharkiisii kusiyo waa laska qaadanaa waa laska qaadanaya ilaa haddii la og yahay gaalada gaaro gaar ahaan gaalo oo gaar ahaaneed nijaasta inta badan lagu arkay inaaskan zuurinaynaba la ogyahay mooyaane laakiin asalka guud ahaan waa saasi haddii dharkaas ku siiyo waa lasu qaadanaya waa laska isticmaala waa lagu dukanaa labis weelkii haddii ku siiyana waa la waa la qaadanaa waxba loo cunayaa ilaa laakiin nijaas haddii laga shakiyo mooyaane labadaba waa laska dhaqa markaasi labadaba markaasi waa laska dhaqa waay xadiidkan bukhaari muslim soo saaray waa ujeedaa wa amaa idaa lam tuclam najaasatuha waatana wa amaa idaa lam tuclam haddii aan la ogeyn najaasatuhaa najaasatu aaniyati lkufaari gaalada weelashoodii najaasnimadeed aan la ogeyn an yakuuna waa inuu ahaado ahluhaa ahlulaaniyati weelashaasi dadkooda hee hayra macruufiina kuwa loo yaqaano keyrkood bimubaasharaati najaasa najaasta inay la baasharaan ay taabtaan aan iska zuulinaynin dad loo yaqaano keyrkeeda haddii ay yihiin waa bannaan tahay laakiin qola nijaasta aan iska zuulinayn hadday yihiin la og yahay taasi maya weelashooda fa inahu shaaniya yajuusu waa bannaan yahay isticmaaluhaa aaniyadaasi isticmaalkeeda waa bannaan tahay liannahu maxaa yeelay habata waxa sugnaaday ana nabiya nebiga sala allahu alayh wasalama iyo asxaaba asxaabtiisii akhaduu inay qaateen almaa biya lilwaduu'i weysaqaad u qaateen min masaabati imra'atin naag sibraarkeedii iyo qarbadkeedii way naagtaasoo mushrikatin ah nebigii asxaabtiisii waxaa ka sugan in ay qaateen biyo ay ka qaateen lilwaduu'i weysaqaad ee lilwa- u qaateen lilwaduu'i weysaqaad u qaateen biyo weysaqaad inay u qaateen xaggay ka qaateen min masaabati imra'a naag weelkeedii way sibraarkeedii naagtaasoo mushrika waay sibraarka waa qirbad sida number laba fiiri hoos number labo walmasaabatu qirbatun waay waa qirbad waay qirbatun waay kabiiratun weyn yusaadu fiiha lagu ziyaadiyey jildun min gayrihaa xarag keyrkeedii ah lagu daray waay xarag mar hore weynaa mad kale haddin lagu sii daray lagu sii daray oo wax weyn laga dhigay le waay waa weel dhar xaragga laga samaynayo xoolaha ariga iyo oo xaragyihiisii laisku toltolay oo weyn laisku habeeyey waaye taasi gaalay mus- mushrikad ah lahayday ayaa nabiga iyo saabtiisi kuwiisa qaataan qisidiis qisadeedana waa macruufo taqaana inta badan umarina sahih bukhari waa soo martay sooma sidaas kaas waa mid ii wali ana allaha alla subxaanahu nasixinaya qad abaaxa waa fasaxay lanaa anigu dacaama ahli lkitaabi waa noo fasaxay waqad yuqadimuuna waxaa la arkaa inay soo no soo dhiibaan hu dacaamkaasi ilayna xaggayna ay usoo dhiibaana la arkaa fii awaanihim weelashooda ila soo dhiibaan dha raashinkaasi kamaa sidii dacaa u yeedhay hulaamun hulaam oo yahuudiyun yahuudi loo nisbeeyey annabiya nebiga ugu yeedhay waay sal alla alay wasalama calaa khubsi shaciirin waay shaciir muunfa laga sameeyey shaciirkii muunfadiisa iyo wa ihaalati sakhinatin cadiin isbedeshay cadiin e isbedeshay waay ihaala waa cadiin sakhina ay mutaqayira waay isbedeshay oo fa akala nabiga cunay minhaa khubastii iyo ihaaladii xaggeeda ku cunay waay hubastii ihaaladii xaggeeda ka ka cunay ayib number saddex fi- eh, number saddex fiiri walihaalatu ashaxmu waa addiin waay barur ashaxmu waa barur iyo wazaytu iyo saliid waay wasakhinatana almutaqayiratu riixi waay urkeedii isbedelay hoogaha waay saas ayaa ninkaasi yahuudigaa nebiga ugu yeeray waa cunay muxuu ku cunay he hewaalkii kusoo sii ku cunay soo maha asalka markiidan waa daahir waay almas'alatu araabica alطahaaratu fi laniyati waay waa wax iska fududtay waay waxaan ku daraynaa meel la istaagi karo maamisha المسألة الرابعة مسألة فرد الطهارة والطهارة قادشو في الآنية في, في الآنية ويل الضهر لغو الظهر قاطو ويلشاس المتخ... المتخذة لقسم يستي من جلود الميتة ميتة مغار كيدو جلد الميتة ميتة مغار كيد إذا ضبق مركي لضه... ل... ل... لأصله أصل ما تغنى سداسي جلد الميتة ميتة بختدي مغار بختدي مغار كيسي حرقيسي إذا دبغ مركي لمد جيو أو أمان لا أصله إيه ظهورا واي وظاهر نغنى يا بس ما لو قبيسنا يا ولو يسقادن كراوا وجاز وبنى استعماله وكس استعمال كيسي لقول النبي هذا الكيس ودري صلى الله عليه وسلم أيما إهاب حركة استوي أيما وحكمتها من الفات لا مو إهاب ونكره أيما إهاب حركة استو مس مغار كستو dubiqa la asalo la madgeeyo faqad dahura waa daahir noqday waay faqad dahura waa daahir noqday waay alihaab maxaa la yidhahdaa number afar fiili alihaabu aljildu qabla an yudbaqa xaragga inti aan la asalin ka hor ayaa la yidhahdaa ihaab waaya marka haddii la asalo waa daahir noqday asalka horkiisiina muxuu no- muxuu- maxaa waay markaasi waa najaas وهذا كان في ماكي دعدي هذا إذا كانت الميتة ميتة هدي تهي من ماكي هدي أي كم تهي ويتحل حلال نغني سوها أيضا الذكاة الذكاة قور عيس قور عيد حلال أهانا يواي ده بدأ مركي ميتة لما الشيء هذه كهر مركي أي حلال أي تهي على قوضة وإلا فلا هدي كلا ساسا نهين ميا أي نفتك الخلافة كتاغن أيما إيهابنا علمنا قار وحي ليهين حتى الدونفاركي أي مغاركيسي haddii mar la medgeeyo ma la asalo daahir noqonaya maxaa dhahay ayuma ihaabin waxba lagama soo reebin waay waa caam culamada qaar waxay qayidayaan wixii intii oo noolaan haddii la gowraco oo gowracaasi xalaal ku noqonaye xaragoodii lay waaya sida meeshaani u sheegayaan culamadaani khilaaf waa ka jira ama shacruhaa shacru lmayta maytadii tinteeda fa huwa daahirun waaye ay shacrulmaytati maytadii tinteedii way dhogorteedii almubaaxati alakli way cunideedii la- la baneeyey fii xaali lxayaati way intay nooshahay haddii la gowraco cunideedii la baneeyey dhogorteedii waa da- xal- xalaal way wa ama laxmu hilibka fainahu najisun waye najaas waay Ah. ya ya لأنه إيما قريب أنا هسته شيء سمع فإذا جابكيني واي إذن كذن قرأي قار كم ما قرأي ما قرأي مركلة فيرنينا واي إيه مركز سدا سواي أما شعرها فهو طاهر وأي شعر الميتة المباحة الأكل عند هذه اللي فصحي واي في حال الحياة أنت أي نوشة تي لعني كري أو أو إن لعنا أو لقو لقورع قورع إذن لعنا ولا فصحي تنت هذه واي أنت مركي دمتو إيه أنت أيضا نوشة هاي إن لعنا هذه لقشو قلتان كاسي لكو حلال أهات كو حلال أهيدي أو كو حلال نغنى سي مركي دمتو تنت هذه واي ظاهر ليه وأما اللحم هلب كفينا ونجس واي هلب كذا ما بنان وحرام ومحرم أكله إن لعن وحرام واي وبختي ويبه لقول الله ذلك سدل وتعالى سرية إلا أن يكون هدوي هاي مويان ميتة بختي أو أمس دما ديك هدوي هاي ديك ثم مصفوحا شمايو أو أمس اللحم خنزير دونفر هلب هلب كيسي فإنه مذكور كاسي رجس واي ويحصل وصحصل الدبغ مدجنتي بتنظيف الأذى قرن كي زولينتي سكوسو حصليا إي والقدر وسخي واي الذي كاسو كان هذا في الجلد حرق دحديسي وحي وسخ وسخة لغا زولي أي كوسو حصليسا نظافة ديسي واي بواسطة مواد مادوين أيضا لو لغو دراي واي بواسطة مواد مادوين أيضا لغو درايو biwaasitati mawaadi maadooyin dhexdhexaadkeedii way oo tudaafu dheh loo idaafaynayo ilal maay biyahageeda loo idaafaynayo lagu darayo way sida kal milxi cusbadii oo kale iyo wagayrihi gayri lmilxi way milxa keyrkiisii waxyaabaha kulul oo tafatirayo nadiif ka dhigayo wasakhaasi iyo hargaas iyo hilibkaas waxyaabaha ku dhah sugan ka baabi'inaya lagu daraya aw amase binnabaati nabaat way nabaatkaasoo almacruufi la yaqaano ee ayaa lagu daraa loo idaafaynaya way أو بالنبات نبات لو إضافي لو إضافي نبات كسول معروف اللي يغانو سدا القر كالقرض ويا قرض وكله قرض ويا بس بس حمت غانا جيت قص الله يا عدد عدد دوم يا عدد ما هنيا مد أو حرقيسي أنت الصوفي وهذا هدي العلانجيو أم عانا ها xaragna waa laga samaynaya waa la saha waa la hagaajinaya mataqaanaan kaasi oo hoostiisii salkiisii meelahaas waxyaabaha laga laga masaarta intii loo soo qaato ayaa laga shafaya laga gogoynaya markaas ayaa lagu dhex daraya geedkii xaragii lagu samaynaya kalqaradi waay waayahay dadka qaar waxay dhahaan qurcaga waay qurcaga ee meelahaasi hoostiisii salkiisii meelahaas laga jaraa aw is- aw amase alcarcari waay carcarada ayadana waa sh- geed waayo culamada waxay dhaheen waa shajarun he yanbutu shajarun fi shaami shajarun am yanbutu calaa jibaali shaam Shaf- shajarun yanbutu calaa jibaali shaam wadanka shaam ee geed buur- buurihiisii ku baxaya waaye ay dhahaan carcara oo geed weli eh, jiilaalka abaarta iyo roobka markii markii soo daya labadaba celeentiisii aan zuulaynin ay ku tilmaamayaan kaas ayay ku tilmaamayaan garas inuu yahay oo dhow yahay garas mataqaana waayo iyo wanaxwihimaa wixii la midka ah geedahaasaa lagu samaynayaa aa lagu zuulinayaa wasakha markii kaasaa nadiif ku noqona waaya وأما ماكي أو لا تحله الذكاة قور عيسي حلال عنهين فإنه كاسي لا يطهر مطاهر نغنايو وعلى هذا كان وبناء على هذا كان دوشيسي ماركي لو دسو فجلد الهرة بسدي حرق هذا إيوة ما دونها وهي أيضا كوسيو حرق غودي في الخلقة حق أبو رسان وهوسيو لا يطهر بالدبغ وي نياو حرقي سنتي لسوقه لغا سارو ee la nadiifiyo la asalo waa lagu dukana lama dhahan karo lama dhahay uu leeyahay khilaafkeedan waa soo maray soo maha sidaas waay, khilaafka ku jira laakiin walow kaana haba ahaadee fi nyawgii hiridii fii xaali lxayaati nolosha waqtigeeda daahiran ba ha ahaatee waa soo maray daahir soo maa wajildu maa wajildu maa kii haraggiisa yaxrumu akluhu cunidiisii xaaram ay tahay asagana waa xaaraam walow kaana haba ha ahaadee asagana daahiran fi lxayaati fainahu laa yadhuru bidiqa- bidibaaqi way wajildu maa shay xaraggiisu yaxrumu akluhu cunidiisa xaaran ay tahay walow kaana haba ha ahaadee maaga ee xaraggiisi ama walow kaana haba ha ahaadee maagaasi daahiran way daahira fi lxayaati nolosha dhexdeeda markii noolaa daahirba ha ahaadee maqaar xaraggiisi kaas fa innahu jildigaasi laa yadhuru ma daahir noqonayo bidibaaqi asal iyo midgeyn kuma daahir noqonayo way waalkhulaasatu warka markii lasoo koobo anna kulla xayawaanin xayawaan kulligiisii maata dhintay wa huwa walaal huwa isagana mimaa kuuli laxmi ka mid yahay kii xilibkiis la cunaayay fa ina jildahu xargiisa yadhuru bidibaaqi wa kullu xayawaanin xayawaan kasto xayawaan kasoo maata dhintay walaysa walaal laysa xayawaankaasi mimaa kuuli laxmi aan ka mid ahayn fa ina jildahu la yadhuru bidibaaqi wallahu aclam